slى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آliه وصaحبه وsلم وbعd qاla mسلم رحimه الله xadaثna أbu bكر بن أbi شhayبة qال xadaثna الأswd بن cاamir بن شhاdاn من التaaصcة qاal xadaثna شhuعبة بن الxajاaج عn qتاadة بن dcاmة السdوسي عn أbي نضرة المنdir بن mالك بن qطcة الcawqي can qays bni cubaadin min ahaaniyati qaala qultu licammaar qays bnu cubaad ayaa wuxuu leeyahy cammaar baan waxaan ku idhi ara'aytum iiga warrama saniicakum arrinkiinna haada aladii sanactum arrinkan aad samaydeen fii amri caliyin caliy bni abi aalib arrinkiisa waxa aad ku samaydeen iiga warran yacnii dagaalka aada la gasheen iyo safkiisa aada ku jirteen ara'yan ra'aytumuuh ma ra'yi aada aragteenba aw shay-an cahidahu ilaykum rasuulullahi sal slam mise waa ballan wuu idinkala ballamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi cammaar maa cahida ilaynaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nagalamana ballamin rasuulku sala allahu alay wasalam dagaalkaas aan la galnay cali bni abi aalib oo aan kala qayb galnay lam maa cahida ilaynaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama shay-an nagalama ballamin rasuulku shay lam yachadhu ila annaasi kaafa uusan dadka dhammaantood kala ballamin walaakiin xudayfatu ahbaranii xudayfa ibnuulyamaan ayaa wuxuu ii sheegay can innabiyi sala allahu calayhi wasalam ayuu wax iiga sheegay xadiidkaas marka xudayfa uu ii sheegay ayaa aasaas ama u ahaa sabab aan dagaalka cali uga qayb galno qaala xudayfa wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam fii asxaabii waxaa saxaabadayda ku jira itnaa cashara munaafiqan laba-iyo toban munaafiq waxay leeyihiin markaa munaafiqiintu intaas way ka badnaayeen oo aad bay u badnaayeen innamaa wuxuu u jeedaa nebigu laba-iyo toban nin oo barnaamij gaar ah isku dayay nebiga dilkiisa xitaa marka saxaabadana waxaa loola jeedaa xagga daahirka ay saxaabo ka yihiin oo nebigii bay la joogaan laakiin baatinka iyo waaqicu ma aha saxaabo saxaabo sharafkoodna ma laha mar hadday munaafiqiin yihiin ee saxaabada dhabta ah waa dadka nebiga rumeeyey daahiran wa baatinan ee la joogay laakiin munaafiqiintu daahirka saxaabo way ka yihiin oo nebiga way la joogeen laakiin fil waaqic wa filxaqiiqati saxaabo ma aha fiihim amaaniyatun waxaa ku jirta sideed laa yadkhuluuna aljannata aan jannada gelaynin xataa yalija aljamalu ilaa uu awrku ka galo fii sami lkhiyaada cirbadda daloolkeeda waa arrin marka mustaxiil ah awr inuu galo dalool cirbadeed marka iyagana waa mustaxiil inay janno galaan amaaniyatun minhum sideed iyaga ka mid ah takfiikahum waxaa xudayfow kaaga aadaysa addubaylatu cudurka la yidhaahdo dubaylaha ilaahay ku sallidi doono wa arbacatun afar lam axfad maa qaala shucbatu fiihim aswad ibnu camir baa wuxuu leeyahay marka afar wixii ka dambeeyey shucba wuxuu ka yidhi ma xifdin buu afartaas masiirkoodu waa maxay sideed waa la sheegay laakiin afartaa masiirkoodu waa maxay lama hadi nimanka arrinkoodu wuxuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalama markii dagaalkii tabuuq uu ka soo laabtay yaa waxaa la soo maray waddo buur korkeed marta oo cariiri jiddan ah marka waxaana mari karaa dad kooban ee ummadoo dhan hal mar ma wada mari karto nebigu sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu yidhi xoogaa xoogaha loo maro marka aniga iyo xudayfe iyo camaar iyo rag koobana marka hore marayna kadibna dadka kale ha soo marin saasaa lagu heshiiyey afar iyo toban miya mise waa labiyo toban mise waa shan iyo toban khilaaf baa ka jira marka intaasoo nin oo munaafiqiin ah ayaa intay afka duubteen oo awrtoodii soo kaxeeyeen inay soo jiireen dadkii markaas bay waxay ka daba imaadeen nebiga oo camaar iyo xudayfa ay la socdaan keliya oo awrkiisii nebigu saaran marka markiiba waxay isku dayeen intay awrka ka tuuraan inay buurta nebiga ka tuuraan oo meeshaas uu ku halmiyo saasay isku dayeen markii ay dareemeen marka xudayfa iyo eh, camaar way ka hortageen way celiyeen markii arkeen marka xoogaa in la dareemay arrinkoodina uu fashilmay ay qabaa'ilkoodii dhex galeen dib intay u laabteen dadka ay la socdeen marka laba iyo toban miya mise riwaayaadkaa saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban riwaayaba waxbay sheegaysaa sideed ka mid ahaa marka barnaamijkaas wadatay afar ka mid ama saddex ka mid ahu waa iska soo raacaan waxay dhaheen nakeena aan horay u marno meesha ee waddada cariirka ah maynan u sheeginin marka hadafka iyagu ay leeyihiin iyo danta ay u soo jiireen ciidanka uma sheegin ee saddex nin ama afar nin bay waxay dhaheen na soo raaca aan ciidanka dhex jirna aan horay u marno waddada cariirka ah marka barnaamijka waxaa watay laba iyo toban laba iyo tobankaas sideed ka mid ahaa wata- wadatay nabigu sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu sheegay sideed ka mida labiyo tobankaas in cudur dubayla la yidhaha in alla ku ridi doono dubayladana fasirkeeda waa noo imaan doonaa hadda قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لمن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلت لعمار أرأيت قتالكم إيغا ورهن دغالنكينا أرأيا رأيتموه ما رأي أد أركتينا فإن الرأي يخطئ ويصيب رأيكم مرنا واقفا مرنا وأصيبا أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بلن وإذن كلم بلمي رسولك صلى الله عليه وسلم فقال وحبيري عما ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نقلمنا بلمن شيء رسول سجار أهانات لم يعهده إلى الناس كافة وندتك دمانتو تكلم بلمن وقال وهير عمار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي مدى إذا وحا كجرة رواية دي هريتو إن في أصحابي ثنا عشر منافقنا كجرة رواية ذا مركة في أمتي ثنا عشر منافقا يا أسكره غندر أسكره أسود بن عامر وهو كدقي في أصحابي مركة معنون وأسلمت yacni ummadiisay ku tirsan yihiin saxaabadiisay ku tirsan yihiin laakiin saxaabo ma aha ina fii ummatii qaala shucbatu waxa uu leeyahay shucba wa axsibuuhu waxaan u malaynayaa axsibuuhu damiirka wuxuu u laabanaya qataada oo shiikh shucba ah wa axsibuuhu waxaan u malaynayaa qataada qaala inuu yidhi xadaanii xudayfa marka qataada si toosa xudayfa wax uga warin maayee yacni siyaaqa xadiidka ayaa waxaa ku jiray uu qataada wariyey inuu leeyahay cammaar xadaanii xudayfa marka riwaayadii hore toos waxaa xadiidka u warinayay cammaar laakiin xoogaa shakiyaa ku jira shucba wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa xadiidku inuusan ahayn musnad cammaar ee uu yahay musnad xudayfa oo waxa uu leeyahay camaar xadaanii xudayfa marka markii horeeto xadiidku wuxuu ku socday calaa annahu inuu yahay xadiid camaar can اnabiy salى اllahu alay wasalam laakiin kadib shucba waxaa soo gaaray yani xoogaa shaki waxaa soo galay ah inuusan toos wax uga warinaynin xadiidkan nebiga camaare uu xudayfe ka wariyey waxyaalaha munaafiqiinta akhbaartooda ku saabsanna xudayfe keliyaha yaqiinay ee camaar warkama uusan hayn bal saxaabada waaweyn oo cumar iyo uu ka mid ahaa yaan war ka haynin magacyada munaafiqiinta ee xudayfe keliyaha yaqiinay markaa si toosa ugama warin camaar nebiga xadiidka munaafiqiinta eh wuxuu ka wariyey marka xudayfa walidaalika markii janaaso la keeno fii cahdi cumar wuxuu fiiri jiray inuu xudayfa ku dukado hadduu xudayfa ka baxo waa isaga tegi jira isaguna marka wixii ku saabsan munaafiqiinta waa asraar uu nebigu u dhiibay xudayfa radi allahu canhu wa qaala qundarun uraahu qaala في أمتي وقال غندر غندر نواشكي شيخي سنشكي قالي من ناحية حديث إنه يهي حديث حذيفة حديث عمار عن حذيفة غندر أو أرضي شعبة أنا شكي كلا قالوا لي أراه قال في أمتي إثنى عشر منافقا ماشا أكير غندر نكي لسنا أو أه أرضي سقونا shucba oo ah alaswad ibnu caamir riwaayadii hore wuxuu leeyahay qundar uraahu qaala inuu yidhi shucba ayaan u malaynayaa fii ummatii itnaa cashara munaafiqan laa yadkhuluuna aljanna walaa yajiduuna riixahaa harafteedana ma helahayaan xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaar amaaniyatun minhum sideed ka mida labiyo tobankaas takfiikahum dubayla waxaa kaa kaafinaya xudayfow maradu dubayla nebigaa sharxa marka waa siraajun min annaar waa holac dab ah yadharu fii aktaafihim ee ka soo baxahaya garbahooda xataa yanjuma min suduurihim ilaa uu xabadkooda ka soo baxo waa markaa wax nabaro ah oo kulayl wata oo garbahooda intay ka soo bilowdaan xabadka ka soo baxa ay u dhintaan waxaad moodaa inuu saladaan u egyahay yani ama kansar u egyahay waa marad nabaro ah oo nabarada asuna ay ka soo bilowdaan garbaha dhexdooda gudaha ayayna ku jiraan kadibna waxay u soo baxayaan bannaanka xabadkooda wayna la dhimanayaan marka maradkaasaa ilaahay ku salliday nimankii sideed ka mida mu'aamarada khabiisada waday kolbaa intii kalena yacni maadaama iyagu aysan mu'aamaradaas kula jirinin iyagu ay ka duwan yihiin قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي محمد بن عبد الله بن زمير بن عمر الكوفي أبو أحمد من التاسع قال حدثنا الوليد بن جمال بن عبد الله الوليد بن عبد الله بن جميع من الخامسة قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي صحابي وعي. قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة وحا أدحيو ليهن من أهل العقبة جيرذي dadkeedii ka mid ahaa jiradii maka ma aha waa tabuuk markii laga soo baxay oo laga soo laabtay meel caqaba ah ay soo mareen nebiga saxaabada nimankii mu'aamarada ka dhamcay meeshaas kaana bayna rajulin min ahli lcaqaba wa bayna xudayfa bacdu maa yakuunu bayna annaas waxyaalaha dadka xooga dhex mara oo xoogaa inay isku xanaaqeen ayaa u dhaxeeyey faqaala ninkii wuxuu yidhi ninkaas culummadu waxay leeyihin waxaa la dhihi jiray wadiicatu bnu thaabit kolba munaafiqiintaasuu ku jiray marka arrintaas ee isku dayey faqaala ninkii wadiica wuxuu yidhi anshuduka billaahi ilaahay baan kugu dhaarinayaa kam kaana asxaabu alcaqaba imisay ahaayeen asxaabu alcaqaba qaala waxa uu leeyahay abu tufayl faqaala lahu lqowm waxay dadkii ku dhaheen xudayfa akhbirhu id sa'alak mar hadduu ku weydiiyey bal u sheeg marka magacyadoodana ma sardi jirin xudayfa yani ma sheegi jirin hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waayo ma dhihi jirin yani laakiin ninkan hadduu ilaahay kugu dhaariyey bal wax u sheeg bay dheh qaala kunnaa nukhbaru annahum arbacata cashar waxaana loo sheegayey inay ahaayeen afar iyo toban bulu ayib riwaayaadka haddaan soo marnana misay ku sheegeen labiyo toban riwaayaadkii hadda aan soo marnaya iska lahaa qays ibnu cubaad ha riwaayadaanna abu ufayl abu ufayl baa iskale abu ufayl baa ka warinaya xudayfa ama waxaa dhahdaa riwaayada hore waxaa iska lahaa camaar ibnu yaasir can xudayfa la meesha sanadku ugu dambeeyo isugu tegahayo iyo khilaafku ka bilaabanayo sanadkan waxaa wariyey abu ufayl can xudayfa kii horena camaar ibnu yaasir can xudayfa waay فقال له القوم أخبره إذ سألك قال كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم هدات كم التهي أدقو فقد كان القوم خمسة عشر مركا نمك وحي قارا ينشان إيه طبعا أدو هدات كجرتي وديعاءه آه، رواية دبرانيا وحي نشيغي سينو كجري إساقا نكا وديعه وأشهد بالله وحن كدارنا يا الله أن اثني عشر منهم لبئي طبعا وكمد إيجا حرب لله ولرسوله إني أهايين قوة دقال كهية الله يا رسول كيسا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهر الدنيا ده انت اللي جوغو إيا مال انت مرخاتيالك إصابة الدوانان ولا عداودي باكو جرتا أيوقا بين الله ورسوله wacadara alaaatan saddexna waa u cudur daaray de sideed marka haddii ay kharibnaayeen afaraa soo harta marka afartaas miyaa loo cudur daaray marka riwaayadan saddex bay sheegaysaa marka wacadara alaaatan saddex buu nabigu u cudur daaray qaal waxay dhaheen saddexdaasu maa samicnaa munaadiya rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka kii u naadinayay oo dhahayay jiiradan yaan la soo fuulinay halla kala dambeeyo maanaan maqalay dheh walaa calimnaa bimaa araada alqowm nimankaanuna waxay doonahayeen iyo mu'aamarada xunna maanaan garan dhayn marka saasaa looga cudur daaray waqad kaana fii xaratin nabigu markaas wuxuu joogay meel dhagax madow oo kulul ay yaaleen famashaa wuu socday markaas faqaala wuxuu yidhi ina almaaa qaliil ceel buu ka warramaya rasuulku ka horreeyey iyaga ceelkaas biyihiisu way yar yihiin buu yidhi falaa yasbiqnii ilayhi axadun qofna yuuna iiga hormarin ceelkaas nabigu wuxuu rabay inuu ceelka isagu u hormaro oo gacanta u geliyo biyahaas oo uu barakeeyo biidni illaahi oo biyahaas marka ay bataan fawajada qowman qad sabaquuh wuxuu hela marka niman uga hormaray munaafiqiin ah amar nebi aan qiyam ugu fadhin falacanahum yowmaidin uu lacina maalinkaas uu lacina قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا طيب نمن كان أرنتوذا إيوه أرن كان لويديي حذيفة محاسك خصي نمن كان حديث كوذا منافقين تان iyo xudayfa su-aasha la weydiiyey oo ah dagaalkii cali aad la gasheen ma rayi buu ahaa mise nebigaa idinkala ballamay maxaa iska khuseeya say isu qabanayaan culummadu waxay leeyihin waxaa dhici kartaa xudayfa radia allaahu canhu waqhtigai caliga dagaalka lala gelahayay inuu u haystay nimankii munaafiqiintaha qaybo ka mid ah inay fitnadan hurinaayaan oo shaqadan ay wadaan ee dadkuna ay dareemaan in shaqadan ay ka dambeeyaan munaafiqiintii nebiga waqtigiisii isku dayda inay disho saasaa dhici kartay dhaheen xadiidka calaaqada ka dhaxayda iyo su-aashii la weydiiyey camaar ibnu yaasir iyo xudayfa قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي من السادسة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية يا فولة يا جيرتا ثنية المرار اللي يراهدو ثنية المرار وميل حديبية كتال مركو إذا نجير أهو بور كوركيد ودمرتا فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل وحال لغا ردها يا وحي رير بني إسرائيل لغا ردي أو ذنوب أه أيا لغا تورها قال جابر وحيري فكان أول من صعدها wixii ugu horreeyey oo fuula jeeradaas wuxuu ahaa khaylunaa khaylu bani lkhasraj fardaheennii baa markaa koobaad fuulay fardihii khasraj jilibka la yidhaahdo ansaarta ka mida uma tataama annaasu kadibna dadkii baa soo dhammaystirmay oo jiradii soo maray waa qadiyad kale waayo xudaybiyadu waa maka dhinaceeda waayo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wa kullukum makfuurun lah dhammaantiin inta jiradaas martay waxaa tihiin kuwa loo dembi dhaafay ilaa saaxiba aljamali alaxmar ninka awrka gaduudan wata maahin faataynaahu aan u nimid ninkii faqulnaa waxaan ku nidhi tacaalaa yastakfir laka rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam warkaalay rasuulku dembi dhaaf ilaahay aa ku weydiiyey faqaala wallaahi la an ajida daallatii baadidii iga dhuntaa inaan helo axabu ilaya ayaan ka jeclahay min an yastakfira lii saaxibukum saaxiibka inuu dembi dhaaf ii weydiiyo maskiin allahu mustaan qaala wa kaana rajulun wuxuuna ahaa nin ninkaasu yanshudu daallatan lahu wa kaana rajulun yanshudu sifadii rajulka waay khabarkii aawo waa dhiman yahay waa maxduuf wa kaana rajulun wuxuu ahaa nin yanshudu daallatan lahu baadi ka dhuntay nin haybaarinaya ayaa waxa uu ahaay saaxiba aljamali alaxmar ninka awrka gaduudan wata ayaa wuxuu ahaa nin baadi ka dhunta goobanaya meeshana waddada uu soo maray قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي من الثامنة قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثانية المرار ثانية المرار أو قال المرار وشك بفتح الميم أما بضم الميم بمثل حديث معاذ غير أنه قال وهو يريق وفعلك وايو khaalid waidaa huwa acraabiyun markaa acraabi buu ahaa jaa'a yimid yanshudu daallatan lahu isagu goobahaya baadi uu lahaayoo ka maqnay qaala xadaanii muxamed bn raafic qaala xadaana abu nadri haashim ibnu qaasim ibn muslim alleyth min ataasica qaala xadaana sulaymaan wa huwa bnu mugiira can haabitin can anas bni maalikin qaal kaana mina rajulun nin baa naga mid ahay buu leeyahay kaana mina rajulun waxaa naga mid ahay nin min bani najaan qad qara'a albaqarata wa aala cimraan wuxuu akhriyey labadaas suuradood zahraaweyn wa kaana yaktubu lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuuna ahaa nin u qoray rasuulka waxyiga fanطalaqa haariban waa cararay isagoo ordahayey xataa laxiqa biahli lkitaab ilaa uu yurub uga galay allahu mustacaan qaala farafacuuhu arkay geeye marka nin kaatibul waxyi baa noo yimid oo soo ridoobay oo nagu soo biiray hadduu waxyigu sax yahay kama soo tageen ay maraysaa marka asluddiin baa marka khatar galay marka kaatibul waxyi baa noo yimid bay leeyihin kufaartii ruum yurub fa qaaluu waxay dhaheen haadaa qad kaana yaktubu limuxamed wuxuu ahaa ninkaanu inuu waxyiga u qoraayo muxamed fa ucjibuu bihi lagu cajabgeliyey ninkii famaa labisa an qasama allaahu unuqahu fiih kama uusan nagaanin ilaahay inuu qoorta ka jebiyey marka cuquubad deg deg ah ku dhacday arrinkaasuna waa raxma min rabbi alcaalamiin maxaa yeele khalal baa imaan lahay oo diinka asalkiisa ah oo ah ninkan waxyiga qorahyaa ka soo orday hadduu waxyii saxayahana kama soo ordeen marka aayah min aayaatillaahi baana ka muuqata ninkii marka si deg degana ilaahay waa u cuquubeeyey cuquubada ku dhacdayna cuquubo caadi a ma ah ee waa cuquubo dadka wax lagu tusinayo fa xafaruu lahu god bay u qodeen fawaarowhu way astureen fa asbaxat ilardu waxa waa baraystay dhulkii qad nabadathu calaa wajhiha iyadoo korkageeda kusoo tuurtay bannaanku yaalla uma caaduu faxafaruu lahu fawaarowhu way ku laabteen god bay u qodeen way astureen faasbaxat ilardu qad nabadathu calaa wajhiha mar labaad bay dhulka soo tuura dhulkii amaru ku soo tuur uma caaduu faxafaruu lahu fawaarowhu mar saddexaad wey faasbaxat اlardu qad nabadat calaa wajhiha fatarakuuhu mambuudan marka sanaadiid اlkufaar waxaan kuma dhacan yacni kufaartii ma aragtay eh, shuuciyiin ha noqdeen ama saliibiyiin ha noqdeen ama buudiyiin ha noqdeen ama wathaniyiin ha noqdeen ama majuusiyiin ha noqdeen waxaan kuma dhacan arrinkan marka waa aaya min aayatillahi yacni waxyigu inuu sax yahay ayaa dadka lagu tusinaya ninkaana cuquubadaas keligiis qabsatay inay u qabsatay isagoo waxyigii meel uga dhacay حدثني أبو كريم محمد بن علاء قال حدثني حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع من الرابعة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر رسولك سفر كي فلما كان قرب المدينة مركو مدينة ميل دو جوجو هاجت ريح شديدة وحا كعضي ضبيل أضق تكاد أن تدفن الراكبة ee u dhowaatay hataa nin awr fuushan inay duugto oo ay ciid ku malaasto fa zacama wuxuu sheegay jaabir ana rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam qaala inuu yidhi buciثat hadihi الriixu limowti munaafiq waxaa loo soo diray dabayshaan munaafiq geeridiisa iyo calaamad tusinaysa munaafiq weyn inuu halligmay falamaa qadima almadiinata markii madiine uu soo gaaray faidaa munaafiqun cadiimu min almunaafiqiina qad maad marka waxaa soo baxday munaafiq weyn oo munaafiqiinta ka mid ah inuu geeriyooday wuxuu leeyahay ibnu bashkuwaal fii kitaabihi qawaamid alasmaa'i walmubhamaat ninkaa markaas geeriyooday oo munaafiqa waxaa la dhihi jiray rifaacatu bnu zayd ibni taabuut nebiguna dagaalkii mustaliq ayuu ka soo laabtay markuu madiina yimid ninkaasaa geeriyoodaa قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليماني قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي من الخامسة قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع من الثالثة قال حدثني أبي وسلمة بن الأكوع قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا نطبق قالوا ليه رسولك رجلا موعوكا لن لقن ديي qaala fawadactu yadii calayhi waxaan kor saaruu leeyahay gacantayda faqultu wallaahi maa ra'aytuka alyowmi rajulan maana arag wallaahi baan ku dhaartee maantoo kale nin maana arag ashadda xarran ka kulayl badan faqaala nabiyu llaahi sala allahu alayh wasalam alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegayn biashadda xarran minhu yowma alqiyaama mid ka kulayl badan isaga yowma alqiyaama haadayni kaarajulayni araakibayni almuqafiyayni waa labadaas nin oo awrka saaran oo sii socota buy lirajulayni xiinaidin min asxaabihi ee ku tirsanaa saxaabada lakiin saxaabo aan ahayn munaafiqiin قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا محمد المثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق منك منافق مثل كيسوه يهي كمثل شاة العائرة بين الغنمين سدا ري كوريرتي لبا أريد حدود تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة tanay mar u ordaysaa mar kalena tanay u ordaysaa mid ay raacdo ma garanayso qaala xadaana qutaybat bn saciid qala xadaana yacquub yani bn cabdiraxmaan alqaariya min athaaminati can muusa bn cuqbata min alkhaamisa can naafic can ibni cumar can nebi sal slam bimidlihi غayr annahu qaala takuru yani way ku laabanaysaa fii hadihi marata qanamadani mar ku laabanaysa wafii hadihi maratanna maray ku laabanaysaa marka waa xadiid tilmaamaya sida aayadda qur-aanka mudabdabiina bayna dalik laa ilaa haaulaa walaa ilaa haaulaa fii kulli zamaanna waa xaalo soo laalaabanayso hadda marmara waxaa arkaysaa nin dhaha haya anigu diinka ma diidani diinku waa fiican yahay muslimiinta soomaalida diinka ay haystaan waa fiican yahay hay laakiin laisku xukumo ma rabi mana ogolo shaati caa'ir waayo mar wuxuu leey muslimiinta waa fiican yihiin diinkooduna waa fiican yahay marna wuxuu leeyahay maya ma ma jecli in laisku xukumo mana la isku xukumi karo ka shaati alcaa'ir waa yacni sinfigaas mar walba waa jiraan marka mar waxaad is leedahay ninkan waa nin wanaagsan oo nin muslima marna waxaad is leedahay ninkan waa nin munaafiq oo shaydaan ah diinkii waa caayahayaan ka shaati alcaa'ir كتاب صفة القيامة والجنة والنار نسأل الله السلامة والعافية بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثني أبو بكر بن إسحاق محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني من الحديث عشرة قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي من عاشرة قال حدثني المغيرة يعني من يعني الحزامية مغيرة بن عبد الرحمن بن بن عبد الله المغ- الحزامي من السابعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شأن قوح يهي لا يأتي الرجل العظيم وها إيمان آية نين وين السمين أبورا يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة لما ميزان أكا الله أكتيذا كان يعا baalkeeda iqra'uu aqriyaa falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan u taaji mayno yowma alqiyaama miisaan ayb ninka miyaa la miisaamaya marka yani dadka miyaa la miisaamayaa axaadiidta nabiga waxaa laga fahmayaa wax la miisaamo waa kala duwan yihiin yacni qofka iyo camalkiisa iyo suxufta loogu qoro camalka saddexdaba waa la miisaamaya xadiidkan wuxuu tusinaa marka shaksiga qudhiisaa la miisaamaya marka ninkii aan awal diin fiican lahayn oo munaafiq ah isagoo nin aada u weyn ah ayaa miisaankiisu wuxuu ka yaraanhayaa janaaxa bacuuda janaaxa bacuuda miisaan may leedahay hataa miisaanka dahabka haddii laga soo la saaro waxba ka soo bixi maayaan yacni miisaan sifira camal waay baynamaa dadka mu'miniinta ah markii la miisaamo iyagoo aada u taagaya ayaa miisaankoodu aada u weyn yahay wuxuu wariyay imaam axmed can cabdullahi bni mascuud annahu kaana yejnii siwaakan min ara cabdullahi bni mascuud baa geed intuu fuulay wuxuu damay inuu ka soo gooyo caday wa kaana daqiiqa saaqayn wuxuuna ahaa nin eh, lugihiisa aada u yaryar yihiin fajacalat iriixu takfahu dabayshiya markaas isku dayda inay kilkisho fadaxika alqowmu minhu nimankiia markaas ka qoslay faqaala rasuulu lah sal mima tadxakuuna maxaa ku qoslaydiin qaaluu yaa nabiy allahi min diqati saaqayhi aan ku qoslaynaa faqaala waladii nafsii biyadihi lahumaa afqalu fi lmiisaani min uxud maa sha allah jabal uxud ayaa labadiisa lugood ka miisaan badnaa doonaan yowma alqiyaama jabal uxudna intuu la egaya cali hal kilomitrna kor u jiraa midha lix kilomitrna dhirru u jiraa cali ayib acmaasha in la miisaamayo maxaa tusinaaya walxamdu lilaahi tamla'u lmiisaan xadiidkeedu camal waayo alxamdu lilah soo suxufta in la miisaamayo xadiidu lbidaaqa tusinaysa ninkii yowma alqiyaama lagu hor fidiyey sagaashan iyo sagaal sijillaad oo mid kastaba ishu intay qabato sii jeeda sii jiida iyo bidaaqo yaroo far la egoo wax ku qoran yihiin markaasuu yidhi bidaaqadan markii dawaawiintaas la fiiriyo maxay ka taraysaa markaasaa lagu yidhi laa dulma calayka alyowm bidaaqada waxa uu qoran laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah sijilaadkaa la duuduubay miisaana la saaray bidaaqadiina miisaana la saaray bidaaqadiyaa ka xoog badnaatay waa wasnu saxaa'if waaya kolba waa laa ilaaha ila allah oo si wanaagsan u yiri waay dhab ay ka ahayd قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع من العاشرة قال حدثنا فضيل يعني بن عياض فضيل بن عياض بن مسعود التميمي من الثامنة عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن أبيدة من عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نين عالمه يهودي أهل النبي قويمت فقال يا محمد أو قال يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع إلهي وحو كقبنا يا سماوات كوردن هلفر والأراضين على إصبع دول كوردن هلفر والجبال والشجر على إصبع buuraha iyo geedkana geedahana hal far waalmaa'a waatharaa biyaha iyo dhoobadana calaa isba hal far wa saa'ira alkhalqi calaa isba dhammaan intii khalqiga soo hartana far kale uma yahusuhunna markaasuu gilgilayaa fayaquulu wuxuu leeyahay ana almalik anigaa boqor ah maanta fadaxika rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama tacajuban mima qaala alxabru isagoo la yaaban waxa uu ku hadlay ninka xabriga oo yahuudiga ahaa runnimadooda tasdiiqan lahu isagoo rumaynayo rumayn uma qara'a nebigu wuxuu u akhriyey marka ee, aayad macnahaas tilmaamaysa wamaa qadaru llaha maysan weynayn allah xaqa qadrihi weynayntiisa xaqayda marka ay wax kale la caabudeen oo isagu u abuuray weynayn uu xaq u leeyahay maysan weynayn waalardu jamiican qabdatuhu dhulku dhammaantii wuxuu ku jiraa qabashadiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waasamaawaatu samaawaatkuna matwiyaatun biyamiinihi waxay ku duuban yihiin gacantiisa midigta subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun ilaahay wuxuu ka nasahan yahay waxaan laa u og ahayn wuxuu ka sarreeyaa waxay la wadaajinayaan cibaadaadkiisa subxaan allah wuxuu leeyahay alqaadi ciyaad laysa daxikuhu wa tacajubuhu wa tilaawatuhu lilaayati tasdiiqan lilxabri ta'wiilka qaabdaradiisa fiiriya qaadiyaad alimaam nawwina waa soo naqliyey wuxuu leeyahay laysa daxikuhu sala allahu calayhi wasalam wa tacajubuhu wa tilaawatuhu lilaayati tasdiiqan lilxabri bal raddun liqowlihi وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده سبحان الله عبد الله مسعود أنا وهو ليهي تعجبا مما قال الحبر تصديقا له وتكذيب عبد الله بن مسعود وعي تكذيب عبد الله بن مسعود وعي تصديقا له لعبد الله بن مسعود سوى إليه تكذيبا له وعي لا حول ولا قوة إلا بالله تأويلك قاب دهريسي كميتها يعني قفك وحبا كقالب نقانا هيا كذب وحق لي كراي لما تصديقا له ويسوير عبد الله بن مسعود وركع عياضنا وح معناه ليه المار نويس ونقلنتي سنة ما الله باهنين حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الإسناد قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن وقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له إلى معيديسا يصبحين نبي مارت قصر الكيسي إيا اللياب كيسي يسوء أصيبا إن كانوا قد يضاس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله حق قدره وتلا الآية قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك رسولك أرجو لأنه قال صلي حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر الله حق قدره قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديثهم إم سواء وعيسى ها ها وجرير غير أن في حديثهم جميعا والشجر على إصبع والثرى على إصبع وليس في حديث جرير والخلائق على إصبع لكن في حديثه والجبال على إصبع كجرته وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال والله أعلم وصلى الله عليه وسلم Thank you.